halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a waad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaabane koob iyo soddonka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo hirarka efemyada ee magaalooyinka geeska afrika qaarkood saacadda afrikada barina haatan waa lixda iyo barkii iyo ogawa washington waa koob iyo tobanka iyo barkii fiidnimo
subax wanaagsan dhegaystayaal caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somaali com waa aroornimo jimco ah bisha maarjina ay tahay afar iyo toban sannadka labada kun iyo afar iyo tobanka idaacaddayada saaka ee caalamka wada jir halkan waxaa uga soo jeedin doona anigoo ah sahre cabdi axmed iyo caashe ibraahim aadan
mar kasta oo soomaaliya horumar ay gaarto ama tilaabo wanaagsan ay dhinaca wanaagsan u qaado inay gruub soo baxaan xumaan sheega si ay dib ugu noqon labaatan sano runtii waa maanta waxaa adduunka dhan uu qirayaa soomaaliya taariikhda maanta ay ku jirto midda ugu wanaagsan inay tahay kaasi waxa uu ahaa xaashi shaafi oo ah madaxa hay-adda somali action alliance oo ka hadlaya xaaladda amniga ee magaalada muqdisho warays ayaannu idinka haynaa qodobada kalead ku maqli doontaan idaacaddayada aroornimona waxaa ka mida madaxweynaha dalka jabuuti oo abaalmarin guddoonsiiyey ciyaaryahanka ayaanla saleebaan oo guulo ka soo hoyay ciyaarihii dhowaan ee la qabtay waxaad sidoo kale maqli doontaan qaramada midoobey oo sheegtay in sannadka la cirib tiri doono askaraynta carruurta waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale marka horese waa warkii dunida
sarkaal maraykana oo ku lug leh baaritaanka diyaaradda laga lahaa waddanka maleysiya ee la waayey ayaa sheegaya in laga yaabo in diyaaradda ay hawada ku jirtay muddo afar saaca kadib markii ay ka luntay shaashadaha wax lagu ilaaliyo mas-uulka ah ayaa sheegay in diyaaraddu ay bixinaysay calaamad dhaqaaq ah calaamadaasina waxay ahayd mid isku dayeysay in ay xiriir la sameyso satellite-ka waxaana uu sheegay in laga yaabo in diyaaraddu ay duushay afar kun oo kilomitir oo kale kadib markii ay kuwii xaaladeeda la socday ay sheegeen in la la'yahay ra-iisul wasaaraha ku-meel gaarka ukrein ayaa tegay shalay qaramada midoobey xarunteeda geneva si waa magaalada new york ee dalkani maraykanka si looga hortago ciidamada ruushka ee qabsaday gobolka kremiya ee gacanka kana qabtay halkaasi doorashada aftida loo madlan yahay maalinta axadda ee fooda nagu soo haysa isku horimaad qabob oo ka dhacay golaha amniga qaramada midoobey gudaheeda ayaa ra-iisul wasaaraha ku-meel gaarka ah arzanye yatsanik waxa uu soo jeediyey dareenka ambaashatoorka dalka ruushka u fadhiya qaramada midoobey
subax wanaagsan iyo jimco wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan wakaaladda wararka ee royters ayaa waxa ay qortay qoraal sheegaya in xaaladda amni ee magaalada muqdisho ay wax badan wanaagsaneyd xilligii al-shabaab ay gacanta ku hayeen qaybo ka mida magaalada marka loo eego sida ay hadda tahay hase ahaatee xaashi shaafiya oo ah oo madax u ah hay-adda somali action alliance oo u ololeysa sidii ay qurba joogta dib ugu laaban lahaayeen dalka ayaa arrintaasi ku tilmaamay in ay meelka dhac ku tahay soomaalida gaar ahaan kuwa ku dhaqan magaalada muqdisho khadka telefoonka oon kula xiriiray ayaan weydiiyey bal sida u arko qoraalkaasi runtii waa ayaan daro in mar kasta oo soomaaliya horumar ay gaarto ama tilaabo wanaagsan ay dhinaca wanaagsan u qaado inay gruub soo baxaan xumaan sheega si ay dib ugu noqon labaatan sano runtii waa maanta waxaa adduunka dhan uu qirayaa soomaaliya taariikhda maanta ay ku jirto midda ugu wanaagsan inay tahay shacabka ku nool banaadir maanta gebi ahaan laga soo bilaabo urwaa ilaa iyo kaxda laga yimaado wax inna haba yaraatee maanta isku hadleyn la-aan nabadgelyo inaysan olin baan garayaa qofka raba inuu magaalada muqdisho ku laabto ee waddan kale ka tegay ama muddo dheer qurbaha ku noolaa ma u sahlan tahay in magaalada muqdisho uu dhinacuu doono uu maro waxa uu doono uu ka samaysto ganacsi alla ganacsigii uu doono uu ka samaysto islamarkaana uu ka nabad galo dhibaato waxaan aaminsanahay boqol kiiba sagaashan iyo sagaal in la isku aamini karo gobolka banaadir qofkii doonaya inuu ganacsi ka samaysto iyo qofkii doonaya inuu ku noolaadaba gebi ahaan tusaalena waxaa inoogu filan magaalo ay deegaankoodu dad ahaan ay degan yihiin in ka badan saddex milyan oo qof oo la yidhaahdo labadii wiigba ama saddexdii wiigba mar wax ka dhacay waxaan dareemayaa inay tahay meel ammaan ah percentageka crimeka la oran karo ama dhib baa dhacayna uu yahay mid aada u yar magaalada aan ku noolahay maanta minneapolis waxaa ku nool afar boqol oo kun oo qof waxaa laga yaaba afar boqol oo kun oo qof keliya magaalo ay ku nooshahay sitimaankii maahana habeen kasta u dhaco shil dil ah oo runtii aan dareemi karo magaalo kastoo weynna inay kasii daran tahay marka waa adduunka dhan wax ka jira weeye magaalo kastoo weyn inay dhici karto accident inuu dhaco oo qof ama laba ama gruubba loo dilo laakiin ammaan la yidhaahdo waa ammaan darro oo magaalada maanta waxay ka lidataa waktigay joogeen kuwa nabadiidka ah waxaan aaminsanahay inay tahay meel in looga dhacayo sharafta iyo sumeecadda soomaalida iyo weliba deegaanka banaadir oo runtii ah deegaan xasiloon rajaynayana oo runtii kasbadayna indhihii adduunka dhan investment badanna aan rajaynayno iyo investors badan oo adduunka kala imanayo inay wax gashtaan iyo soomaalida qurba joogtana ay dib ugu soo laabtaan laakiin routers qoraalka ay qortay kuwa qorayna waxaan leeyahay waa kuwa aqoon aan u lahayn bulshada jecelna inay dhibaatada aan kusii jirno aan kusii jir aan aan sideeda ahaan ama aan ka darno ninka ay kasoo xigatay akhbaarkan ay sheegay uu yidhi maantay ka liidataa muqdisho hore waxay u ahaan jirtay waa ninka u qaabilsan humanitarianka maxaan ku dhaha operationka humanitarian operationka soomaaliya u qaabilsan waxaan leenahay waa ayaan daro nin noocaas ah in soomaaliya uu maanta mas-uul ka ahaado humanitarianka operationkii oo isagii uu weliba diidan yahay dadka inay ku noolaadaan nabad oo uu leeyahay waxaa ka wanaagsaneed waktigii nabadiiska ay joogeen laakiin adoo raalli laakiin mas-uulkaasi aad sheegtay waxa uu qudhiisa soo xiganayaa waxa uu soo taataabtay daliilo loo qaadan karo inay wax ka jiri karaan waxa uu leeyahay xilligii al-shabaab ee magaalada muqdisho ay goobaha ay gacanta ku haysay waa la dhex mari karay oo waxaad ogeyd cidda aad la hadlayso cidda ay yihiin laakiin hadda waxa uu leeyahay magaalada muqdisho xataa gargaarkii lama gaarsiin karo dad badan oo waxaa jira i d b s oo gudaha wadanka ku barakacay oo meel wax loo mariyaba la la-yahay amni darro darteed taas aniga waxaan aaminsanahay inay hadalka uu yahay hadal runtii meelka dhaca oo uu meel looga dhacayo hay-adaha gargaarka ka sameeya soomaaliya tusaale ahaan waxaa ku ah dadka turkishka ee magaalada jooga dhar turkish ay ku qoranta ma labisna waa dad cad midabkoodu cad yahay aan qarsoomi karin inay cad yihiinna adasenta habeenkii lix saacdeednimo ay qashinka xaqaan oo wadooyinka sameeyaan isbitaalada iyo guryaha iyo iskuullada ay dhisaan marka waxaan filayaa ninka noocan aaminsan ee odhanaya humanitariankii bay dhaawacaysaa ejensidii ma tegi karaan meelaha qaar waxaan rajaynayaa inuu yahay qof aan ogolayn inuu kasoo baxo godkii uu ka deganaa nairobi quruxda uu ku noolaayo level nartig oo uu diidan yahay uncomfortable zonekan uu yimaado oo ku cusub noloshiisana ku cusboonaanaysa waana dareemi karaa qof kastoo bini aadam ah isbedelka way ku adagtay marka waan dareemi karaa nin isbedelkii iyo asaga iyo tiimkiisada ay ku adkaatay inuu yahay baan rajaynayaa waxaanu runta ugu garaabaynaa inay culeyska asaga haysto yahay culeys u gaara laakiinsan ahayn dhibaato soomaaliya maanta inay qabta amni darro ah khaasatan gobolka banaadir saan ku sheegay toddoba iyo tobankiisa degmo laga soo bilaabo kaaraan ilaa kaxda waxaan aaminsanahay qof kastoo bini aadam oo soomaali aan soomaalina ahayn inay ku noolaan karaan
xaashi magaalada muqdisho waxaa maalmihii u dambeeyey ka dhacayay weeraro ismidaamin ah oo qaraxyo ah oo xitaa aqalka villa soomaaliya ee madaxtooyada ee looga arrimeeyo guud ahaan dalka soomaaliya marka ma laga yaabaa in qaraxyadaasi ka dhacayay magaalada muqdisho xiliyadii u dambeeyey oo ilaa xitaa gaara villa soomaaliya in qoraalkan uu markhaati u noqonayo ani waxaan aaminsanahay qoraalka lafti runtii wax way dhaceen of course way dhacayaanna waddan labaatan sano dagaal ku jiray waad ogtihiin groupkan nabadiidka dagaalka lagula jiro maanta gobollo badan in laga saaray markhaati dhinacadaa dhan ay qoreen maanta ugu dambeysay meelo badan in laga xoreeyey of course kuwo kasoo cararay dhibaatadaas oo qas ka wadi kale magaalada way kusoo noqon karaan oo taa ma diidayo oo wax jiro weeyaan wax muuqdo weeyaan laakiin micnaheedu ma aha banaadir waxaa ka jirta amni darro micno uma noqonaysa midaas uma noqonaysa micno hay-adihii gargaarka ma tegi karaan dadka inay gargaar gaarsiiyaan ma aha wax saxa waxaan leenahay waa group cadow soomaali ah ninka ama groupka warkaas ku hadlayna aan ogolayn soomaaliya inay nabad noqoto waa isleeyahay shaqadii isaga haystay bay dhaawac ku noqonaysaa waayo soomaaliya hadday nabad noqoto humanitarian crashkan wuu dhamaanaya development dadka hadday sameeyaan iyo horumar iyo ganacsi abuurtaanna ma loo baahnaanayo qaxooti la quudiyo gudaha magaalada dhex degan kaasi waxa uu ahaa xaashi shaafi oo madax u ah hay-adda somali action alliance oo u ololeysa sidii ay qurba joogta dib ugu laaban lahaayeen gudaha waddanka soomaaliya oo isagoo jooga magaalada minneabolis khadka taleefonka igu warramayay
subax wanaagsan arooryo suuban dadkana dhegaysanaya haatanna jabuuti orodyahanka caalamiga ee reer jabuuti ayaan la saleebaan oo si weyn loogu soo dhoweeyey dalka jabuuti kadib biladii uu ka soo hoyey ciyaarihii caalamiga ah ee lagu qabtay dalka poland ayaa kadib qaabilaadiisii madaxweynaha jabuuti maanta waxaa loo kordhiyey waa shalaye darajada askarnimo oo iyadoo laga dhigay sida la sheegay sarkaal sare haddaba tababaraha orodyahankani reer jabuuti ahna tababaro soomaaliyeed oo caalamiya oo lagu magacaabo jaamac maxamuud aadan oo loo yaqaano jaamac karaaciin ayaa wuxuu u waramay wariyahayaga rabadaan muuse ayaanle wuxuu ka muujiyey poland iyo ciyaarihi ka horreeyeyba wacdalo aad iyo aad u badan tii u dambaysana waxay tii aan la meelaawaanka ahayd ee intuu orodka xagga hore qabsaday intuu kontaroolay qof walba uu diiday inuu dhaafo marka dambena kaba tegay dadkii isagoo markaa aad iyo aad buu ugu diyaar garaysnaa wuu ogaa jabuuti inay sugayso wuu ogaa dadko dhamme inay inay magaranaysaa inuu chance leyo balad ka helo wuuna muujiyey halkaa awooddiisii inuu yahay ninka dunida ugu fiican maanta orodka kun iyo shanta boqola anigana tabar ahaan waxaana ii tahay sharaf weyn jabuutina waxay tahay sharaf weyn soo dhoweyntii sida fiican loo soo dhoweeyey shalatay madaxweynaha iyo wasaaradda iyo federeeshinka iyo shacbiga jabuutina aad iyo aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waxay ahayd wax qiiro leh wax lagu faano wax isagana hidiila gelinaysa dhalinyarada kalena ay noqonayso mid ay ku daydaan oo sida ayaan le ay magaranaysaa igu doodaan sida meel gaaraan iyaguna bal jaamac nooga warana kulankii maalintii shalay madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geele uu inagu qaabileen shucuur caynkeeyay ahayd kulanku siduu dhacay madaxweynuhu si fiican buu soo dhoweeyey annaga iyo inanka ciyaartooyga ah ee halyeyga iyo dadkii kale meesha marayeyba aadna wuu dhiirigeliyey si fiican buu la hadlay mooralkiisa wuu dhisay gaadho cusub buu siiyey gaba buu u tiriyey markaa aad iyo aad iyo aad baan isnagu mahad celinayaa sidaa uu la socdo tallaabo tallaabo isagoo admoodsiba orodka inuu yahay si khabiira siduu u sharxayay isagoo faaleynaya ayaan le halkuu rabay inuu wax ka bedelo ama ka sayo marka aniga baan idhi baba coach ninkani waxaad kaloo nooga warantaa in jaamac in sideed u hawlgasheen sideed u shaqaysaan haddaad noo soo koobta maxaad odhan le ayaan le horta labadii kun iyo labaiyo tobankii ayaan la bilaabay shaqada waxaan u mahad celinayaa oo arrinta ka dambeeyey imaanshahayga inuu sukaa xidho ninka directeerka atleticska markaa atletica ahaa cabdi cismaan cabdiraxmaan yare iyo wasiirkii hore sportiga doctor jaamac iyo shiikha oo ah presidentk federationka intaasaa marka hore hawsha isku xidhay iyo inankoo markaasna doonaya inuu runtii ila shaqeeyo anna waan arkayno awooddiisa maalin walba horumarkiisu wuu muuqdaa olombiggii nasiib darro uu ka dhawaamay hadda horto laakiin waxaa lagu falanqeeyey inuu yahay ninka ugu adag kun iyo shanta boqol dhowrkan sano soo socdana inuu la wareegay orodka kun iyo shantii boqol ayaa dadku ay u saadaaliyeen lana arkay inuu yahay dee ninkii markaa u jabsanaa awoodana u lahaa orodka kun iyo shan boqol adkeysi iyo iyo iyo iyo iyo fagax labadaba bal naga waran rajadiina in olombikiyada dambe horyaalada caalamiga ee olombiga ninkii bilada qaaday ee algeriyaankahaa ayaan le tababarihiisa wad samayn jiren waa ninkaana ciyaartooygu isaguna ahaa ayaan la ka xoog badnaa marka maalintii halkii markuu ooyey ayaan madaxa u taabanay aanu idhi janis baad leeda waad yar tahay ilaahay hadduu calaf kugu qoray olombiga dambe iyado diyaargaroobi doontaa kii moska beri ota saddexaad bu ahaa orodkaasi laakiin orodkiisii muu hayn siddeed boqol bu ahaa waxaanu doonaya laba biladood tii dahabkaanu ka doonanaya ilaahay calafku mu lahayn waa tii la turintureeyey iminka laakiin janiska sida orodkii khibradiisi soo korodhay awoodiisiyo magaranaysa da-diisi caqliisi wixii o dhan isla koray iminka wuxuu diyaar u yahay inuu orod cid walba uu kasoo horjeesto kun iyo shan boqol aanu cidna aabou yeelin maxaad malaynaysaa in jaamac ayaan le in dhalinyarta ka dambaysa iyagana sideed u aragtaa in iyagana iminka tababarada kala duwan ku jira haddaad isha marisa maxaad odhan leed iyagana xaraka badan baa ka socota jabuuti xagga orodada ah soddon ciyaartooy baa joogay etoobiya oo tabarku qaadanayay oo kala socday qaranka iyo booliiska iyo gaadhka iyo milatariga booliiskuna waxaabuu tababare caalami dibadda ka keen hadeerto suu kor ugu soo qaado ciyaarihii isagoo hadafkiisu yahay aanu booliiska in ay tahay inuu jabuuti korneelka cabdullahi cabdiu meel sare gaarsiiyo orodada jabuuti ayaan le iyo xiis iyo muumin keliya ma aha ciyaartooygu fara badan yihiin iminka koobkii bay soo qaadeen orodka kalina dahabka junior-kii lagu qabtay cross countryga ee yeman waana bilaabatay waxaan filaynaa sannaad ka socda inay jabuuti koriyo kor u soconayso orodada aad iyo aadna waa ugu leedahay hibo dowladduna way ka dambaysaa runtii waxaa la yidhahdaa in ayaan le isagoo muddo kooban in ordayey haddana in markiiba guulo deg dega oo isku daba xiga ayuu gaadhay maxaa guwacan baad u malaynaysaa isagoo karti ilaahay u siiyey tababar fiican uu helay orod gaabana waxaa jiray samiin maraton la yidhaahdo in jabuuti maalinta beritolen ka dhici doono oo sanad walba in laga qabto orodyahanka degmada qaar kaloo dibadda ayaa kasoo qaybgelaya in soomaali baa kasoo qayb gashay iyaguna dadka ugu dhoway jabuuti marka maxaad odhan leed orodada caynkaasi ee joogtaysay jabuuti in sanad walba la qabanayo ma qaar sii dhiirigelinaya xaggii orodka ina lagu dhiiranaado jabuuti dowladda aad bay waqti u gelisaa lacag baa la geliyaa dhaqaale fiican baa la geliyaa labaatan dowlad baa hadda ka qaybgelaya maanta guush waa la rajeynayaa muumin waa ninka lagu loogu hanwen yahay inuu qaadayo orodka waa ninka olombiga finalka gaari muumin waa ninka laba jeer halkan qaaday aad bay u fiican tahay in orod caynkaas oo kale ah lagu qabto dalka jabuuti waayo dad badanoo chance waa inay dibadda ka qaybgalan ayaa chance walaya inay halkan ka ordaan tababarahaasi jaamac maxamuud aadan jaamac karaa waa karaaciine wuxuu u waramayay wariyahayaga magaalada jabuuti ee dalkaasi jabuuti rabadaan muuse
qaramada midoobey ayaa ku dhawaaqday oloole lagu ciribtirayo askaraynta caruurta kaas oo ay ka hirgelinayso sanadka taas oo ay hirgelinayso sanadka waxay qaramada midoobey sheegtay in ku dhowaad sideed dowladood oo ku jira liiska golaha amniga ee qaramada midoobey ee dalalka caruurta askareeya ay isku raaceen inay saxiixaan qorshe lagu ciribtirayo xadgudubyadan loogana hortegayo inaanay mar kale dhicin mustaqbalka liisa shalayn ayaa warbixintana kasoo dirtay xarunta qaramada midoobey ee magaalada jeneva sahre cabdi axmed ayaa soo koobaysa qaramada midoobey ayaa waxa ay haysaa liiska shan iyo konton qaybood oo caruurta ciidameeya una qorta askareen lix iyo afartan ka mida waa jilayaasha aanan dowliga ahayn iyadoo sideedda kalena ay yihiin dowlado ay ku jiraan afghanistan barma jaad soomaaliya koongada dimuqraadiga ah koonfurta suudaan suudaanta kale iyo yeman wakiilka ugu qaybsan qaramada midoobey caruurta iyo khilaafyada hubaysan leyla sarongi oo iyadu la gardaadinayso ololahani qaramada midoobey qaybteeda caruurta qaabilsan ayaa waxa ay sheegtay in aragtidani ay tahay mid wax ku ool noqon karaysa waayo waddamadu waxa ay si hoose u isticmaalaan caruurta inay dagaalka geliyaan taasoo ah midaanan la aqbali karin una baahan in lasoo afjiro ma jirto dunida dowlad noo sheegi karaysa inay xaq u leedahay inay caruurta qorato oo ay u dirto jiidaha dagaalka haddana ay tidhaahdo shaqadiinna maahan cidina naguma odhan karto sidan sideedda ku jira liiska ayaa lix ka mida durbaba la saxiixday qaramada midoobay qorshahan labada dhiman haatan waxa ay ku jiraan hannaankii ay ku ebyi lahaayeen qorshahan dowladaha yeman iyo suudaan ayaanan weli saxiixin heshiiskan laakiinse waxa ay sheegeen in ay wacad ku marayaan inay joojiyaan u isticmaalidda caruurta in la askareeyo waxa ayna wakhtigan kula jiraan qaramada midoobey wadahadal ku qotoma sidii ay arrinkani uga dhabayn lahaayeen tallaabadan qaramada midoobey ee ku xidida siibayso ciidamaynta caruurta waxa uu waajib kaga dhigayaa dowladuhu inay ka mamnuucaan milatarigooda inay u diiwaangeliyaan caruurta si ay u askaraystaan waxaana loogu baaqay dalalka inay sharci darro ka dhigaan arrinkan ayna xaqiijiyaan in canug ka yar siddeed iyo toban sano aanan la qoran karin mar ay u jeedinaysay riboodkeeda sannadlaha ah golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobey sarongi ayaa waxa ay ka hadashay sida aysan u habbooneen ayna u tahay waxaanan loo dulqaadan karin saamaynta qalalaasaha dunida uu u leeyahay caruurta waxa ayna hoosta ka xariiqday xasaradaha gacanka hadalka hubaysan ah sida ay ugu soo xoogaysanayaan dhowr dal oo laga xusi karo ayay tiri suuriya koonfurta suudaan iyo jamhuuriyadda bartamaha afrika waxayna intaasi ku dartay in dalalka kale kumanaan caruura lagu ciidameeyo oo lagu dilo lagu kufsado laguna afduubo ama lagu waxyeeleeyo wakiilkan gaarka ah waxa ay ka soo shaqaysay muddo afar sannadooda koongada dimuqraadiga ah waxa ayna sheegtay inay si qoto dheer u saameysay sheekooyin xanuun badan oo horey looga sheekeeyey wiilasha iyo gabdhaha kuwaasoo la afduubo loo qorto ciidamo maskaxdooda la rogo ama loo isticmaalo galmood madiidina not only girls, girls and boys. That's what happened to them in the bush. They serve as cook, they serve as a, a porters. They ma ahan oo keliya gabdhaha wiilasha iyo gabdhahaba waa wax ku dhaca arrinkan dhulka baadiyaha ah waxaa loo shaqaalaysiistaa sida iyaga oo ah cunto kariyaal waxaa loo adeegsadaa sida iyaga oo xamaaliya waxaana loo isticmaalaa galmood madiidinoo khasaba waxaana laga gabaadsadaa rasaasta taasina waa xaqiiqda dibna uma dhexgeli karaan bulshada marka ay ku soo noqdaan waayo waxaa go'ay xiriirkii iyaga bulshada iyo qoysaskooda dhex yiilay waa wax laga naxo waxaa haysta carruurtan waana taa waxa ay tahay inaan u midowno oo aynu ka shaqayno oo aynu xaqiijinno in carruurtan mar dambe aysan dhicin in la ciidameeyo waana wax muhiima in ay dhadhamiyaan cawaaqibka kuwa arrinkani sameynaya dunida ayaa waxaa lagu qiyaasaa tirada caruurtae la ciidameeyo inta u dhexaysa laba boqol iyo konton ilaa iyo saddex boqol oo kun saroni ayaa waxa ay sheegtay in dowladuhu ay og yihiin waxyeelada loo geysanaya cunuga la ciidameeyo iyo dhaleecada ay leedahay qorashada caruurta si askarayna waxa ay sheegtay in dowladaha aanay doonayn inay ku jiraan liiska dalalka caruurta ciidameeya ayna rabaan inay qaadaan mas-uuliyadooda inay ciidamadooda yihiin kuwa aysan ku dhex milmin caruur la askareeyey tanina waxa ay ka dhigan tahay ayay tiri rajada ah inaanan la arki doonin caruur ciidan ah iyo ololahan oo ugu dambayntii noqda mid miro dhala
sahre cabdi axmed oo inoo soo koobaysay warbixintii wariyaha v o a lisa shlin ee kasoo dirtay magaalada geneva
waa tahay mar dhow waxaad maqli doontaan heesihii aan idinkugu talagalnay saaka oo kale hase yeeshee haatan kusoo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waa kan maxamed waa amuuraha islaamka ee kusoo dhowaada iyo maxamed cabdi xasan sandheere
kulaynti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka toddobaadkan waxaa dalka soomaaliya ka bilowday duulaan ay qaadayaan ciidamada afrika ee amisom iyo kuwa soomaaliya magaalooyin dhowra oo horey ugu jira gacanta ururka al-shabaab ayaa ciidanka huwantahay qabsaday iska caabinta ururka ayaa goobaha qaar adkayd goobo kalena si fudud ayuu uga baxay haddaba isbarbardhigga awoodaha labada dhinac ee dagaalamaya ku nagaanshaha ciidamada amisom iyo kuwa soomaaliya ee goobaha ay al-shabaab ka qabsadaan iyo meesha ay madaxda iyo ciidanka al-shabaab tegayaan haddii dhulka ay joogaan laga qabsado ayaan barnaamijkeenna amuuraha islaamka ee toddobaadkan ku eegaynaa abuukar yaxya saney oo amaareeyaha xarunta falanqaynta siyaasadda iyo cilmi baadhista ee fadhigeedu uu yahay magaalada colombos ee gobolka ohaayo ayaa marka hore isbarbardhigaya awoodaha labada dhinac ee dagaalamaya awoodaha al-shabaab iyo awoodda mataqaanaa n amisom kollaytaba n waa waa laba awood oo kala duwan aad iyo aad xagga hadday ay noqon mataqaana xagga mataqaana hubka hadday noqon xagga mataqaana shaanadaha hadday noqon xagga mataqaana n technicada ama mataqaana ama ama ama mataqaana awoodda cilmiyeed ciidanimo amisom ayaa mataqaana kollaytaba dhisan si fiicanna mataqaana u habaysan marka kollaytaba n guud ahaan al-shabaab in la tirtiro waa waa wax fiican laakiin waxay u baahan tahay keliya mataqaanaa in la fiiriyo ololahan macnaha sida loo furin doono iyo qaabku noqon doono sida sida u macquulsan waddanka loo nabadeeyo awoodahaas kala duwan ee abuukar saney uu sheegay ayaa laga yaabaa in dagaalyahaniinta ururka al-shabaab ay ku keenaan in si xeela dagaali ku jirto ay u kala tagaan sida ay hadda ka horba deegaanada qaar ka sameeyeen markii uu culaysku ka yaraadana ay dib isu soo urursadaan dowladda soomaaliya iyo hoggaanka amisom ayaa iyagu dhinacooda ku celceliya in goobaha ay al-shabaab ka qabsadaan ay si wanaagsan u hanan doonaan mar dambana ayna ururka u oggolaan doonin inuu dib ugu soo noqdo haddaba markii tijaabooyinkii hore wax laga barto sidee buu xaalka degaanka al-shabaab laga saaray noqonayaa waxaa muuqato in macnaha sanadihii hore xataa laba kun iyo saddex tobankii mataqana hadda soo dhaafay ethoobiyaanka mataqana magaalada xudra ayay ka baxeen xataa waxaa kaloo mataqana aan ognahay inay oga baxeen iskood oo macnaha cidna aysan u sheegin xataa inay ka baxayaan taasoo keentay al-shabaab mataqana inay markiiba kusoo noqdaan mataqana magaalada xudra gobolka bakool marka waxyaabahaas macnaha waxay keenayaan mataqana in macnaha waxaan ka baxa iyo gelitaanka ah oo aan macnaha ku dhisnayn mataqana isla shaqayn iyo iska warqab macnaha xagga dowladda iyo xagga amisom dhibaatadiisuu leeyahay waxaana u baahan macnaha in saas macnaha aad iyo aad dowladda soomaalida ay u xaqiijiso ma dhici doonta mataqana mana suuragalna ma aha in al-shabaab laga guuleysto marka waxay u baahan taha mataqaanaa in dhammaan amisom iyo dowladda soomaalida inay isla shaqeeyaan oo ay mataqaanaa coordinationka mataqaanaa muhiimka ay sameeyaan si macnaha meeshii la qabtay loogu nagaado ciidankii dowladda soomaaliyad mataqaana la sameeyo macnaha ciidan aad u dhisan oo mataqaana adartiisi leh macnaha hubkiisi iyo mataqana wuxuu baahnaa la siiyo intaasaa mataqaana keeni karta in macnaha shabaab laga guulayo lakin haddii ay noqoto mataqana gal ee ka bax ay ku dhaqmaan mataqana amisom iyo iyo wixii lamid a dhammaantood taa waxaan maleynayaa inaysan macnaha keenaynin wax macnaha guulah laakiin aysan macnaha ay keeni doonto keliya mataqana in al-shabaab waddankii ay sii joogaan dadka dhaliilo joogista midowda afrika ee soomaaliya ayaa sheegay in howlgalku uu yahay mid ilka uu wax ku gooyo aan lahayn oo muddadii uu joogay iyo maxsuulka hawshiisu ayna isu dhigmin dadka qaar baa yidhaahda in howlgalkuuna u jeedin dhammaystirka hawsha hortaalla dhinaca kale se amisom iyo dowladda soomaaliya oo marti loo yahay ayaa labaduba sheega in arrintu ay sidaasi ka duwan tahay wallahi niyo maxamed xaqiiqada marka laga hadlo soomaaliya waxay muddo ku jirtaa labaatan iyo saddex sano muddo ku dhow amazon waddanka waxay timid sida hadda ognahay labada kun iyo toddobadii labada kun iyo lixdii mataqaana markii toddobadii markii ethoobiyanka waddanka soo galay kadib waxaa muuqato soomaaliya inay inay mashruuc tahay macnaha waa waa project mataqaana adduunka macnaha yani macnaha inuu ka warqabo inuu ka warqabo macquul inuu ka warqabin macquul askariga hadda amisom ka mid ah iyo askariga mataqaana soomaaliga ah isku qiimo ma aha yani inkastoo soomaaliga mataqaana uu ahaa kii loo baahnaa inuu waddanka mataqaana nabadeeyo inuu macnaha la dhiso mataqaana moralkiisi iyo awooddiisa mataqaana ciidanimo haddana ma muuqato taas ma muuqato amisomna macnaha maka muuqato inay macnaha ay dardar iyo iyo hawl macnaha u baahan la dhamaystiro meesha ay keenaan marka taa marka waxay muujin keenaysaa mataqaanaa in waxaan ay yihiin mashruuc loogu talagalay in dhaqaalo lagu helo macnaha en wadamada dariska noo ah ama ha ahaadeen ethoobiyaanka ama ha ahaadeen kenyaatiga ee dantooda kuleeto mataqaanaa ani iyagaa wa danto dantooday wataan waa dad macnaha dan maskaxdooda wadannimay ee macnaha ay markaas daba joogaan ee ugandaska iyo burundiyaanka iyo mataqaanaa iyo wixii lamidana kule ciidankiisa macnaha markuu meeshaas keena mataqaana waxa waaye waxay leeyihiin macnaha en agabkoodii iyo mashaarkoodii mataqaanaa joogtada ah oo aan marna mataqaanaa laga faragelinaynin marka taana waxaa moodaa mataqaanaa soomaalida inay yihiin dadka macnaha meesha markaas mataqaanaa en en victimka ah mataqaanaa en hortaaga mataqaanaa al-shabaab laakiin haddana ma muuqata mataqaanaa qaabkii u baahnaa in loo la dhiso ciidanka soomaaliyeed ee macnaha muhiimka u ah en nabadgelyada iyo mataqaanaa iyo soomaalida macnaha en securityga in la soo celiyo ugu dambayntii haddii labada awoodod ee soomaaliya isku haya waa ururka al-shabaab oo dhinaca iyo amisom iyo dowladda soomaaliya oo dhinaca kale eh ay dagaal ku kala baxaan oo sida dowladda soomaaliya ay sheegtay ay al-shabaab ka saaraan dhulka uu ururku ku sugan yahay waa maxay cidhibta ciidanka iyo hoggaanka ururku kulli horta al-shabaab waxaa mataqaanaa en hadda waxay u qeeshaa laba qaybood kuwa ciidan oo mataqaanaa en en dagaalama iyo kuwa madax ah kuwa dagaalama waxaa laga yaaba mataqaanaa in markii macnaha wadanka macnaha al-shabaab macnaha laga laga ba laga laga baabi'iyo mataqaanaa ama la burburiyo al-shabaab awoodooda ciidaneed la burburiyo waxaa laga yaba ciidankooda ka qayb gala ama kuwa la qabtana mataqaanaa kulli lagu sameeyo dhaqan celin lagu sameeyo kuwa inuu mataqaanaa madaxda ahna in markaan lasoo qabto ama haddii mataqaanaa ay noqoto maxkamad la geeyo waa macquul inay mataqaanaa ay meelo kale aadaan laakiin waxaa su-aala xaggee aadi doonaan yani macnaha hadda afghanistan oo kale matalan hadda mataqaanaa waa waxaa mudda inay sooroonaan sooronaanayso bakistan macnaha iyadana macquul ma inay inay tagaan macquul maaha laakiin waxaa laga yaabaa inay ku wareegaan mataqaanaa kulle meelahan east africa ama horn of africa area inay ku wareegaan macquul yemen yemen iyo eritrea macquul ah yemen iyo eritrea eritrea oo ah iyada waddan mataqaanaa hadda xirxiran oo adduunka xiran iyo yemen oo iyadana mataqaanaa iyadana sida soomaaliya oo kale hadda mataqaanaa caqad aamin oo kale marka calaa ayi xaal guud ahaan waxaan dhihi karaa mataqaanaa haddii lasoo gabagabeeyey hawshan waaba haddii lasoo gabagabeeyey in macnaha ay bixi doonto mataqaana qaab macnaha markaas soomaalida iyo iyo adduunka mataqaana ay rafiiriyaan sida laga yeeli doono mataqaana kuwa madaxda ah kuwa macnaha dagaalamana in macnaha iyagana mataqaanaa kuley daba dhaqan celintaas lagu sameeya taasoo mataqaana inta badan muhiim ay tahay in culamada soomaalida ee ee islaamka fahamsan inay iyaga mataqaanaa ka shaqeeyaan doorkaas oo macnaha islaamkii nabadgelyada ku dhisan islaamka mataqaanaa moderatka ah ama mataqaanaa aan aan aan xagjirka aan ahayn in meesha mataqaanaa laga laga sameeyo insha allah tacaala
dhegaystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha islaamkoon maanta ku soo qaadanay dagaalka soo xoogaysanaya ee u dhexeeya ururka al-shabaab oo dhinaca iyo ciidamada amisom iyo kuwa soomaaliya oo dhinaca kale ah intaynu barnaamijkan oo kale a mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystiran kaga tegaa sidaas iyo jimco wanaagsan
barnaamijkaasi amuuraha islaamka intaasaynu kaga gudubno waxaa codkaasi dhegihiina ku soo dhacaya u yahay fanaanadii eebaha u naxariista xalimo khaliif iyada ayaan idinkaga tegi doonaa waa caashe ibraahim iyo sahre cabdi o idinle intaynu mar kale galabta kulmi doonno nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.